asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu halkani waa golaha nintns golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soo waxa caawa marti noogu ah professor warsaane xasan cali oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed dalka mareykanka jaamacadaha ku yaala baraka ah waa golo codkiisa ay qaadaan cunsurada faraha badan ee puntland jafsadal news golaha ninetns iyo arrimaha sidoo kaleeto mujtamaca soomaaliyeed fara badan iyo aqoon-yaano fara badan ayaa ku kulma golaha ninetns caawa kusoo dhawow golaha nineteen sixty professor warsane xasan cali marka hore waxaan jeclahay doorta mujtamaca soomaaliyeed inaad barta adigu warsada waa kuma
waa mahadsantahay walaalle waan dhowahay bismi illaahi raxmaani raxiim golaha inta ku jirto waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal sanaan kadib haddaan iskakiin baro waa anigoo soo koobaya nolosheeda anigu waxaan macallin ka ahay professor ka ahay jaamacad ku taalla magaalada houston texas waxaan wax ka dhigaa electrical and computer engineering department waxaan wax ka dhigayey since eighty seven nineteen eighty sevenkii waxaan wax u dhigaa arday undergrad iyo graduate studentsta waxaa ugu badnaaden graduate studentska qaarkoodba iga qaatay phd shaadadooda loo masters under my supervision si fiican u dhamaystay arday fara badan soomaali fara badanna jaamacadda waa geeyey waxba ku barteen marka aqoonteedu doctorate waxaan ka qaatay university of houston phd ga sacuudiga jaamacad ku taallo madax sacuudi oo dhahana bachelorka ka soo qaatay markaan kadib markaan imi maraykankana hadda reerkii oo dhan baa wada yimi oo civil war ayaa waddanka ka dhacay dadka hore u imid baan ahaa eighty sixkian soo galay sacuudiga ka imi waxbarashaan u imid marka alxamdulilah markuu dhib ka dhacayna waxaan ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay sida soomaalida loo caawin lahaa markastaa joogeen ha noqoto bugaag engineering books inaan u dhiibo jaamacaddan puntland gaar ahaan garowe dugsiyada jaamacadda ku taalla xamar university of somalia lecturo life aan ka jeediyo iyo inaan ka qayb qaatay dhismaha jaamacadda university of garowe oo bahreer ku taalla intaasna kuma aan joogsan intaan joogay magaalada sida sano soo dhaafe intaan qurbaha joogay waxaan qayb ka ahaa oo ka qayb galaya faxiidimo loo sameynayo dadka soomaaliyeed arrimaha ardayda soomaaliyeed deegaanada soomaaliya markastaa ka joogeen ay soo qoran jireen caawinaad oo xagga dugsiya ama caawinana macalimiinta aan u diri jirnay marka shaqooyin fara badan noocaasaan ah oo activities fara badanna waanu sameynay marka waxta intaas ayaan kusoo koobayaa nolosheeda
waayo dofka warsane aad baan isu taqaanaa madaxweynaha dalka soomaaliya hadda loo doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waadireer baa wada qaadateen qofku mujtamac qaarna talefonba ku xoogaa qaarna waa kulmaa marka la leeyahay qofka aqoon dheer baa isu leeyihi waa qofkaas kulanteen muddo wada shaqayseen muddo wada hadasheen hawlba dhex martay aqoon intee leeg baad u leedahay madaxweynaha mase yahay marka kuna muuqdaa marka aduu qiimayso shaqsi ka bixi karaa hogaanka maanta loo doortay
madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo runtii ma aanu ahayn dad isu yaqaanay soomaaliya waxaanu isbarannay marka uu ahaa prime minister runtii waxbarashada waxbarashadan aan dhahine intuu hayay prime ministerka howlaha uu qabtay ayaa aada iyo aada uga helay communication gaar ah ayaan la sameeyey waxaanu noqonnay dad aada isku fahma oo isu soo dhawaada kadibna isku aragti ka arka xalka soomaaliya maxamed cabdullaahi madaxweyne maxamed cabdullaahi markii ay mataqaanaa ay dhacday in xilka laga xaweediyo oo isaga inuu iscasilo markaan weydiiyey aan idhi walaalow dadkii banaankii tagneen maxaa dhacay wuxuu yidhi araggiisu oo ahayd waxyaabaha runtii aad baan u jeclaystay inta dhig intaan arkay hadda oo dhig dhig daatay waxaan ila habboon inaan seefgareeyo moor laakiin aysan noqonin meeshaan meesha meelaan oga hara aysan noqonin ay noqoto meela xalka gaara qolufmidana aan kaftala kasbado madaxweynuhu markuu soo laabtay kadib jirtaan uga hadli jirnay ilaa yugu yimaado magaalada houston beerdoon aan ku kulanay houston ahayn ay kamid tahay minneapolis muxuu ahaa columbus marka dambena houston ugu yimid laba wiil aan wada sugnay si fiican ku wada hadalnay waxaan ka dhex arkay inuu yahay farmaajo nin aada u sabar badan nin dulqaad badan nin dabeecadiis ayaan ka darjeeno wanaagsan oo sheeko fiican nin good listener ah wax dhegaysta uusan kuna degdegin go-aan waxyaabaha cajiibka ahaa xaqburidda ah aan farmaajo oon caadi ahayn aan ku bartay waa ilaalinta qofka xuquuqda bani aadamka ama saaxiibka shaksiga inuu ilaaliyo waxaa ila habboon influencekan inaan idinkaa inaan idinla wadaago si uu ilaalinayo xuquuqda sharafa bini aadamka mar waxaa jirtay example haddaan idin siiyo oo aada cajiib igu ahayd aniga iyo anigoo barnaamij soo sameynay ayaa xaafadda niri houston anigoo wada joogna xaafadda ayaa waxaa dhacday intaan soo socnay ayaa reerna soo waxaa la yidhahda caawa wada cashanaynaa waa typical example markaa markaan nimi guriga ayaa waxaa dhacday reerku aad bay inala soo daaheen annaguna maalintii dhan baan shaqaynaynay waxaa dhacday waxaynay mataqaana xoogaa wax aan cunno annagoo wax yarkaa qaadanayna ayaa reerka noo yimi abaabka nagu soo garaacay la yidhahdeen markuu ogaanay suxuuntii wixii meesha yaalo dhan aanu nadiifinay asaa runtii ka dambeeyey oo ilaah sameeyey la shaqeeyey hawsha qabtay markaas waa waxaan ka bilownay si dadkaas uu shucuurtooda ilaaliyo inaanu raashinkii dib aan cunno anagoo dhirsan aan u wada bilowno aan wada cunno marka waxay ahayd yani ilaalinta qofkaasi shucuurkiisa inuusan dhihin wel waa soo daadeen waa qabeen ma waa casheen aysan ahayn uu tuso in yani kalsooni ayuu u bandhigay yani ilaalinta yani qofka shucuurtiisa marka aada iyo aad ayay ii ahayd waxyaabo aan ku jeclaystay ah ilaalinta qof bini aadamka shucuurtiisa marka haddaan kusoo koobo dabeecadda farmaajo waa nin sabar badan lana dhihi karo marxaladda adag aanu marayno maanta inuu diyaar yahay shaksi walbaba inuu saas shucuurtiisa u ilaaliyo oo uu u arko inuu yahay hogaanka qaranka soomaaliyeed hogaanka la raadinayay inuu isaga iska dhex arko in ummadda uu la shaqeeyo uu hambal ahaado ummaddii uu jilcsanaado uu tuso in wax u qabto haddana waxaa xusid mudan marka ay timaado go-aan adag in la gaaro oo banaadka magaba kan in kartid go-aanka adag ha ugu horeeyo midnimada soomaaliya ama shacabka soomaaliyeed inay lahaadaan qarsooni inay lahaadaan dhaqaalo ku filan inay ummadda ummadaha kale dibadda ay la tartamaan yacni waxyaaba waxay u tahay usan ku kaftamin muhiim priors u ah noloshiisa marka intaasa kusoo koobaya umalana su-aasha ya ya waxaa jirta wadaxdashe isku arag ka noqota arrinta ku aadan dalka soomaaliya maanta madaxweyne dalka weeye soomaaliya kala daafra farax badan baa ka jirta waxaa ka jira difaaca dalku aan haboon iyo amniga aan haboonayn ciidamadooda meesha kusaabsan sidaas baa lagu waajibi karaa markaas wada hadasheen idinku uskaarsiya ka noqoteen maxaa kaala muuqanaya amase aad ka aragtay qaab ku waajibi karo in arrimahaas oo dhan ka gudbi karo saad u arkayseen khudbadiisii wax walba waxaa ka horeeya isagana ugu horeeya ummadda soomaaliyaduna ay ugu ugu arkaan inay muhiim tahay difaaca qaranka in la dhiso difaac in la dhiso ciidan soomaaliyeed haddaan ciidan la dhisin jiritaankaaga qiimana yeelanayo waxaana waxay keenaysaa in qofka siinaya security ama ilaalintaana ha noqoto wax lagaa ilaalinaya waa shacabkaaga waxaad mataqaanaa aad movement aad samayn karto horukac ah ama mis aad lasoo fariisan karto on the other side aad kala hadli karto ma jirayso haddii jiraysona waa yar tahay sharaftaada iyo xoriyadaada waxay ku jirtaa madax banaanada waxay ku jirtaa adoo ciidan qaran leh haddaadan ciidan qaran lahaynna yacni miisaan ma lihid famaanta wuxuu arkaa waxyaabaha ciidanka qaranka uu markuu lixda bilood u jirayy haddana uu madaxweyne yahay isku aragti uu ka yahay in ciidanka soomaaliyeed mushaharkooda uusan noqonin mid la hela ama la waaya inay noqoto mid joogto ah caruurtooda haddii iyagu ka baxaanna yani waxyaabaha ay mudan yihiin ay helaan oo benefits ah marka ciidanku wuxuu wuxuu maalin dhaweyd xataa waxaa ugu dambeysay in maruu la hadlayay uu yiri wel barnaamijyaa la sameynaya dabaaldegaa la sameynaya wuxuu dabaaldegan ka daaye wixii ka soo baxaya abaaraha loo bixiyo abaaraha la siiyo yacni waxa weeye markaas wax consistent solution ah wax yar si degdega uu samayn karo hase yeeshee middan aan sheegayo oo joogtada ah oo midda qaranka ah oo ah midda militariga sida keliya loo wajihi karo waxa weeye ugu arka farmaajo in shacabka soomaaliyeed markasta ay joogaan inay u arkaan in fundraising la sameeyo dhaqaalaha waddanka wax meel alla wixii ka soo baxaa prioritiga ciidanka laga dhigo ama ha noqoto airboortka ama dekeda ha noqoto in shacabku ku kalsoonaado inuu xoogiisa maasho in waddanka waa waddan kheyraad badan inkastoo hadduu dhibku jiro ay mataqaanaa qodey nabadiida ay joogaan dhibku uu jiro deegaanadii ay kala baxeen xuduudiyada soomaaliya gudaheedii laga wada samaystay inkastoo xuduud markaan leeya waxaan ula jeedaa line haahdo buntland iyo galguduud ama haahdo xamar iyo muxuu ahaa waqooyinka meeshan baydhabo iyo iyo marka iyo ladhahayay xamro xuduud waxa udhexeeya balcad iyo waxa laga sameynaya afkooye iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah ma u horseedi karto waddanka muxuu ahaa kalsooni ama isku kalsoonaan ama ha noqoto dhaqaale oo consistent ah ma ma horseedi karto taana ma iman karto in military la sameeyo marka militariga waa shay muqadas ah waxayna ka imaan doontaa sidaan farmaajo uu arkayey ama u arkayo ummadda soomaaliyeed aanan lahayn dariiq iyo kala qaybsan kala qaybsanaansha aan ahayn in ummadda soomaaliyeed markasta ay joogto ay ka qayb qaataan difaaca qarankooda loona ballan qaado mushahar joogto ah marka sida loo samayn lahaa waa waa wax wada tashi ah ummadda oran wada dhexayso qoraal hadda website buu furay uu leeyahay qof walba fakarkaaga soomaaliya hala ururiyo marka waa nin oo aada u aaminsan la tashi aada u aaminsan intaan intuu intuu la joogay intaan aqaanay waxaan ku aqaanay saan hore ugu sheegay waa guulisna aada wax u dhegeystaa maxay dala tahay waxbuu ururiyaa kadib ayaa go-aan ayuu ka gaaraa oo mataqaas xal u ahna arrinta uu markaas rabo inuu wax ka sameeyo
dhogonsade waxaad soo waxaad moodaa doorashadii hadda ka dhacday ama u muuqanaysay soomaaliya hadda ka dhacday sideedii bisha tan baabadaa kursigaa sare ee dalka laga maamulo maanta farmaajo loo doortay inay ku leelamayeen mujtamaca soomaaliyeed iyo wadamada shisheeye faraxa dalkeena kula jira waxaad moodaa maanta in soomaaliya ku adkaatay haddana dowladihii iyagu hadee faragelinta meesha kula jira ama siaana ahaada ama ay laga fogaadaanbe iyaga laftigooda aragti nooca ka qabaa in wadankan laga qaban karo ama iyaga laftigooda dee wadankan looga soo jeedi karo oo mujtamaca soomaaliya xuquuqdooda ay heli karaan iyaguna u noqon karaan wadamada waxay lala yeesho arrimahaas ay warkaysay faragelinta dalka lagu hayo
haddaad fiiriso farmaajo madaxweyne farmaajo markii uu uu joogay buffalo mar uu wareysi siinayey waxaan u malaynaa inay ahayd video era ma hubo waxaa halkasi ku jiray dowladaha shisheeye ama dowladaha dayska ah inaysan marna ku habooneen fargelinta soomaaliya uu aada u highlight geliyey way jirtay balse haddana waa laga helayaa runtii dowladaha dariska iyo marna lama lama filayn uma mana u malaynayn arrintan dhacday oo ah doorashada shacabka soomaaliyeed ee doorteen farmaajo mid qorshaha ugu jira ama diyaar u ahaayeen uma ekeen fursaduna loo badinayay in uusan farmaajo oo qodaykan patriotismka ama nationalistka ah aysan soo joogen marnaba meesha sababto ah waxaan waxaa la diyaarinayay muddo laba sano ah haddaa fiirisana say ku socotayna marna looma malaynayn laakiin shacabka soomaaliyeed waa la dhibtooday last twenty five years aad baa loo dhibtooday waxay joogtay qarannimo hal ama waa ayay maraysay dadka shacabka soomaaliyeed ku tarjumeen waxaana u ekeed duo oo daay maankaas u tarjumtay alxamdulilah markii go-aanka uu soo baxay oo shacabkii go-aanka ay gaareen bahalkan uu ahaa elashankan uu ahaa mid unanimous ah oo midug aad u badnaa waxaa xusid mudan runtii in ay soomaalidu aysan u ekaanin dad lagu yaqaan dadka dibadda jiro oo kale europeanskan europeanskan oranaya afrikaanka dad isa haysta oo uu diido concede inuu defid inuu concede sameeyo oo ogolaado in laga reeyay ay arkaysay madaxweynihii la doortay iyo laba madaxweyne hore ay gacmaha is haystaan yacni shucuur badan bay dadka ku abuurtay jaceyla dad ku abuurtay iscafis dad ku abuurtay waxaana rajeynayaa in sumadda soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan fursada iscafinta ah ee ummaddu ay mataqaana iscafisay ay is haystaan gacmaha iskaga dhegan yihiin sida maraykanka oo kale aad arkaysay markii elishu ka dhacayay maalin dhaweyd intuu elasha ka dhacayay very hard situation wajahad way adkayd doorashadu hadala adag baa lais dhaafsanayay markii wakti uu dhacayna go-aanka la gaarayna oo helo baareeliyeeda waa aragtaa islaamay laba gudbay soomaaliya waxaa moodaa inay majhuul u noqotay aadaab instant waktigaas markaa fiiriso elasha ku dhammaaday xasan sheekh iyo maxamed sheekh shariif iyo madaxweyne farmaajo gacanta is haystaan wax aada loogu farxay ahayd wadamada deriska ah taariikhda soomaaliya iyo deriska wadamada deriska mala etoobiya etoobiya iyo kenya wax taariikh oo joogtaa ka dhexaysa territorial problemsaa ka dhexeeya wax la qarinaya ma aha wax looga ogaa weeye sida loo wajihi lahaa oo loo xalin lahaana waxaa ku wanaagsan dowlad sax ah oo awood leh oo soomaaliyeed inay miidka soo fadhiisato aysan ahayn dowlad ama madaxweyne ciidankiisa isaga ilaalinaya ay ka yimaadaan dowladaha dariska ah yacni runtii marka hadda uu farmaajo xukuumadda qabtay oo loo dhiibay arrintan ah yareeyo yiri wel cidlada ilaalinaysa waxaan jeclahay inay ahaadaan ciidamada soomaaliya inkastaa ku jiro inta la doono ciidamada shisheeye laakiin yiin lamadaasi waa wax duula ah balse waxa lagaa ilaalinaya adaa madaxweyne waxa lagaa ilaalinaya waa shacabkaaga qiima madaxweyne u ahaato marka waa wax aad laga xumaado golooyinka nabadiidka ayaa qoolgeliyey arrinkaasi xoogiisa waxaan rajeynayaa iyaguna inay iska soo soo dhiibaan oo dhammaato ummadda soomaaliyeedna danahooda iyo qarannimadooda meel uga soo wada jeestaan
professor usame xasan cali kole tala fara badan baa madaxweynaha siisay inkad madaxweyne ahaa intii oodaha ku jirna tala fara badan baa siisay mujtamaca soomaaliya hadda maanta uu madaxweynaha u yahay isaga iyaga maxaa si-aasha maanta kula talaysa waa usoo jeeso
su-aashaas waa su-aal aad iyo aad aan u jeclaa inaan maqlo waxa weeye waa fursad runtii aniga shaksi ahaana ii ah ummadda soomaaliyeedna ee aniga fursad ii tahay inaan arrinkan usoo jeediyo walaalayaal fursaddu hal mar bay kusoo kadhacdaa fursaddu hal maray kusoo kadhacdaa albaabka hal maray kusoo kadhacdaa waxaanu joognaa soomaaliya haddaan nahay meel ha ugu yaraatee constitutionkeena aysan ku qornayn kelmadda qaran qaran soomaaliyeed kuma qorna constitutionkeena waxaa ku qoran maamul iyo sheeko dheer soomaaliya waxay ahayd dowladaha u dira ciidan dagaaladii turkish empireki cusmaniyiintii historyga ku qoran tahay haddana wax aan cilmi ku dhisnayn aan sal lahayn ayaan isku haysanaa oo qabiil ah qabiilkuna annagu shaksi ahaan qof walba oo soomaali ah choice isaga uma laha waa wax ilaahiya ah ilaah baa leh qofka bani aadamka qofka bani aadamka wuxuu ku qiimeeyaa performancekiisa wuxuu qabtay civilgiisa maxaa soo qabatay saas wax lagu helaa ilaahna ummaddiisa wuxuu ku qiimeeyaa إن أكرمكم عند الله أتقاكم سئلها وعبد سئلها ودودة سئل أنا قلت ولا معاملتها خفنا قد كما قينايو الدنيا ما كسر فاركو كذا شيء كما قينايو by all means قدوس بحول وطلق الإن ذاتك إصبحاويان هذا سلعة تعالي فريدني إشرفتني إمضعني تاريخني يعروتني إدودو كذا ما عيان محان رحبون من ودني أه أو الصومالي أه oo caruurtiisii ka tegey oo buffaloga soo tegey laba sano nairobi fadhiyey ka horna isagoo u tahay in ummad u shaqeeyo waddamo deris ah ka soo saaray ayaa banaanka noo taagan oo dhahaya marsideeda oo huraya soomaaliya waxay noo noqotay icon simple noo noqotay walaalayaalow fursadan aan ka wada faa'iidaysano magacaynii iyo sumcadeennii iyo sharafteenii aan soo celinno kenya wax barta dowladda jooga ha dhaho maxaa u qaban karaa wadanka what i can do for my country waxaa laga hadlaa kale j f k oo waxway u noqday annaga qof kasta oo wax barta dowladda jooga maanta meel kasta aad joogtid walaal waxaa ku haboon inaad mustaqbal uga dhigto caruurtaada wadankii wadanka u dhasheen waa la socotaan wax kasta ha noqoto maanta waxaa maraykanka ka socda magaca soomaali calaamaday noqoteen iyaa ugu horeysa liiska dadka adduunka ugu qalin badan baa nahay ugu xoolo badan baan nahay wax kasta iska daa haddaan waxba qabanin kooska nagu yaala soomaaliya kooska ku yaala ayaa ku filan soomaaliya beerta kismaayo eriya ku taallaa soomaaliya o dhan ku filan maxaa laisu haystaa qabiilku adigu iskama ada dhigin reerkaa ka dhalatay ilaah baa kaa dhigay shaqana kuma lihid shaqa ilahiya ah walaalayaal aanu isu tagno sida hadda xamaasadda ay noo socoto muhimidka socda anigu soddon sanaa macallin dibadda ka ahay howlo badan baa wadankan u qabtay waxaanan diyaar u ahay eriyadeeda expertiska waa engineering waa dhismo waa koronto dhisid wadankan si aan caadihan baa uga shaqeeyey oo mastuha ugu dambeeya oo ah full professor waan ka noqday waxaase caawa diyaar u ahay inaan waxba ka qaadan shacabka sooma waxaan baro qof kasta oo soomaali ana waxaan ka codsanayaa let's join farmaajo fursadan afar sano a soo socota aan arrin maxaan samayn karnaa aan isu tagno aan beenino aan beenino aan beenino ma saddexaada waxaana lagu tilmaamay umaraha driska ayay oo carabta dowladaha carabta ah ay nagu tilmaameen oo ah dad qoortiska goynay isdhinacaya isdhinacay example aan ka noqonay nin la wareysanayo yiri dad isku diin oo isku dhaqan adduunka iska dhax soomaaliya oo kale yaan noqon shirarka masalan lagu laga yiri soomaaliya si kasta oo qataa soomaaliya la leeyahay let's prove them wrong hadda waa proof garan inay wrong tahay markii saddex madax weyne gacanta ay isqabsadeen waa proof garan inay qalad tahay been tahay waxaan proof garan karnaa waqti short period of time annagoo noqono dowlad xoog leh soomaaliya waa soomaaliya dadka soomaaliyaan iska leh dad isjecel baan nahay waxaa ka garanaysa jeclaysanaa inaan ahay markaa qurbaha joogto inta arkayso ka soomaaliya qar kala aadi maysid oo saa gudaha kula kula iskuleynaysa soomaha waa uqubad waana laga gudbaa aan iscafino aan iscafino gacmaha aan isqabsano farmaajo aan la shaqayno wax alle waxay nagu qaadataba wadankaa waxaan horumarin karnaa dadkeenu waa yar yahay dhaqaalaha waa badan yahay mistoo hadda aan joogin inaan joogno ma ahayn ilaahay wuxuu qadarana waa dhacayaa fakuluma qadar raxmaan mafcuul waa dhacayaa waa dhacay waan ka gudbaynaa walaalayaal gacmaha aan isqabsano farmaajo waa the right person for the position hadda waqtiga jooga soomaaliya dhan baa dooratay qabiil ma dooran waa nin qaran aan u wasa aan soomaaliya u shaqayno hogaankana aan ka faa'iidaysano soomaaliyey aan isxorayno waa ka baxa walaalahay
aad baan kuu salaamayaa akil waa kuwa caafimaadkiisa waxaa martiloogu ahaa professor warsane xasan cali orodka ka baxaya jegland nineteens waxaa kusoo kooban oo qaada dadkoodaga kala duwan ee saadaan news puntlanders arrimaha dotcom iyo golaha nineteen sixty dotcom aad iyo aad baad umahadsan tahay waa maxamed xasan dagool iyo golaha nineteen sixty oo ina bal haddaba